laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheer waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka axaddii toddobaadkan waxaa heshiis wada galay shanta dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo jarmalka oo la socda iyo dhinaca kale dalka iiraan dowladda maraykanka oo ugu weyn garwadeenna ka ah horjoogsiga barnaamijka nukliyeerka iiraan ayaa madaxweynaheeda barack obama oo heshiiskan ku tilmaamay mid iiraan wax weyn lagaga horjoogsaday iyadoo maraykanka iyo dalalka kale la socdana ay wax yar ka tanaasuleen waxyaabaha iiraan laga doonaya ayaa ah inay joojiso rakibidda qalabka ka taageeraya soo saarista shidaalka lagu dhaqaajiyo nukliyeerka in naaxinta macdanta yurenemka ay ku joojiso boqolkiiba labaatanka ay hadda gaadhsiisan tahay iyo in xilli walba la booqan karo xarumaha lagu naaxiyo macdanta yureniyamka dhinaceeda waxaa iiraan loo oggolaaday inay galaangal u hesho lacaga ka xanibnaa iyadoo dalalka reer galbeedkuna ay ka khafiifinayaan cunaqabatayntii dhinaca ganacsiga iiraan saarayd gaar ahaan dhinacyada dhoofinta iyo soo iibsiga macdanaha qaar qalabka dayuuradaha iyo baabuurta barnaamijka amuuraha maraykanka ee maantoon arrintaasi kaga hadli doonno ayaa waxay gala qayb gelaya madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america cabdiraxmaan yebrow cabdiraxmaan barnaamijka marka hore kusoo dhowow aad baad u mahadsan tahay maxamed haddii aannu ku bilowna cabdiraxmaan ma aha markii ugu horraysay ee maraykanka iyo xulufadiisu ay isku dayaan inay iiraan ku qanciyaan inay ka harto naaxinta hubkeeda nukliyerka maxaa haddaba cusub oo iminka keenay in heshiiskan la gaadho maxamedow waxaan isleeyahay laba qodob ayaa ugu muhiimsan waxaa iminka heshiiskan loo gaadhay heshiiskan oo runtii xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka uu ku sheegay inuu yahay heshiis taariikhiya haddaad soo qaato dhinaca iiraan dhibaatooyinkii dhaqaale ee iiraan soo haystay lixdii sane ee u dambaysay ee cunaqabatayntu ay saareed ayaa runtii aad u riixay cunaqabatayntaasi waxaay ahayd mid dhaqaalaheeda runtii afka dhulka u gelshay oo lacagteedii ka dhigay wax buushi oo kale ah oo sicir barar weyn oo ku dhacay shaqala'aan baahsan horseeday hanti badan oo iiraan ay lahayd oo bangiyada waddamada reer galbeed ku badan yihiin ku xaniban oo iminka iyadana loo oggolaaday iyo galaangalka aad xuste iminka loogu oggolaaday in ay lacagyoogii ka xayirna ay hesho oo ku bilaabmaya toddoba kun oo malyuun oo dollar oo loo fasaxay iiraan dhinaca maraykanka haddaan u soo leexdo dowladdii jamhuuriga ee madaxweyne bush iminka ma joogto waana xasuustaa dowladdii jamhuuriga ee uu hogaaminayey george bush waxa ay si weyn uga howlgashay howlihii ka dhashay qaraxyadii maraykanka loo geystay kow iyo labaatankii sebteembar iyo dagaalkii lagu qaaday argagixisada ee la galay afghanistan iyo waddanka ciraaq iyo kuwo kale laakiin dowladda obama niyad uma hayso dagaallo cusub doonana mayso inay mar kale dagaal ay horseeddo arrimahaas ayaa waxaan isleeyahay inay saldhig u yihiin heshiiskan kumeelgaarka iminka la gaadhay waayey cabdiraxmaan waxaan ogsoonahay in maraykanku xulufo ku leeyahy bariga dhexe dalka israa'iilna uu yahay xulufada ugu weyn ee uu maraykanku halkaasi ku leeyahay madaxda maraykanku waxay hadda ku doodayaan in saaxiibada maraykanka ee israa'iil ugu horrayso ay ka nabdoon yihiin wakhtiyadii ka horreeyey intii aan heshiiskan la gaadhin marka maxay arrintaasi ku salaynayaan basleda madaxda maraykanku taa waxaa lagu salaynayaa maxamedow lix sano ka hor intii aan cunaqabataynta la saarin dowladda iiraan waxa ay sheeganaysa inay haysato oo keliya ilaa iyo saddex kun oo sentrifugal waxaan layidhaha awooddan lagu cabiro yuraniyamka iminka laakiin waxa ay sheegaysaa in iiraan ay haysato sagaal iyo toban kun oo awooddaas ah taa macnaheedu waxa ay tahay bay leeyihiin maraykanku iyo dowladda obama haddii waagaasi heshiis lala geli lahaa waxaa la gaari kari lahaa in halkeeda lagu joojiyo oo laga hor istaago iiraan ay awooddeeda gaadhsiiso sagaal iyo tobanka kun ee sentrifugal ee iminka ay sheegan laakiin maadaama la door biday in cunaqabatayn la saaro waxa ay iiraan u suurtowday bay maraykanku leeyihiin inay hoosta ka wadato markaa qorshahaasi uu khaldana ayay ku doodayaan waan gartay waaya cabdiraxmaan waxaan ognahay in inta badan maraykanku uusan oggolaanin waxa israa'iil iyo saaxiibadiisa carbeed gaar ahaan sacuudigu ay diidaan aragtida kala duwan ee maraykanka oo dhinac ah iyo israa'iil iyo sacuudiga oo dhanka kale ah kana soo horjeeda heshiiskan maxaad ku fasir lahayd adigu maxamedow dowlad kasta danaheeda ayay ka eegaysaa dhinaca iyadoo ay doonayso intaa aad magacowday haddaan iminka maraykanka ka soo qaadoo kale dowladda obama saan horeba u xusay waxaa go'aankeedu yahay in mar dambe dagaal aan la gelin oo dagaalkii ciraaq iyo afghanistan dhibaatooyinkii iyo shaqaaqooyinkii xagga lacagta iyo dhaqaalaha hoosudhicii ku yimid oo trillions gaadhsiisnaa ayaa iminka aan laga soo waaqanoo weli aad arkaysaa in waddanka maraykanka ay dhegahooda ka yeedhayso waxaana dowladda obama ay og tahay in shicibka maraykanku ay hiil iyo hooba ku siinayaan haddii uu yidhaahdo dagaal geli mayno oo qalbiga ay uga sacabtumayaan mar kasta uu dagaal hor joogsado oo uu arrimo heshiis ku dhammeeyo waxaana taa tusaale u ah arrintii siiriya oo qaar badan oo ka mid a siyaasiyiinta maraykanka ay doonayeen in dagaal la galo laakiin obama uu go'aansaday inaanu dagaal gelin heshiisna arrintii uu ku dhammeeyey tani iminka iiraan waa la ogsoon yahay haddii dagaal lagu galo oo dhibaatooyin la qaado inay noqonayso wax aan ka yarayn wixii laga soo maray ciraaq iyo afghanistan sidaa daraaddeed maamulka obama waxaa ka go'an in lagu xasuusto inuu yahay kii dagaaladii afghanistan iyo ciraaq soo afjaray islamarkaana wixii kale ee soo food saarayna ku dhammeeyey wada hadallo dhinaca haddaan u soo leexanno israa'iil waxay ka cabsanaysaa israa'il in hubka niyuklarka ay iiraan ay hesho oo markaa awooddii ay ku lahayd bariga dhexe lagu cidhiisho oo hubkaasna laga yaabo inuu gacanta u galo qaar iyada ka soo hor jeeda oo qaarkood ay duleedka israa'iil ay kulaalayaan ugu dambaynna sacuudiga haddaan u soo noqdo sacuudiga iyo iiraan waxay isku hayaan adduunka muslimiinta sacuudigu waxa uu hogaamiyaa sunniyiinta carbeed ee khaliijka u badan iiraanse waxa ay isku duwatay ciraaq oo dadkeedu u badan yahay shiica madaxana u lulaya iiraan iyo siiriya oo madaxdeedu ay shiico tahay inkastoo shicibka uu sunni u badan yahay libnaan iyo xataa qaar sacuudiyiin ah oo iyagu ku xidhiira shiicada iiraan laakiin maxamedow isku aragtida iminka ay israa'il iyo sacuudigu ka qabaan iiraan ee ay kaga soo hor jeedaan ma ahin kalgacal cusub oo israa'iil iyo sacuudiga xalay u dhashay ee waxa xaalkoodu yahay cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka
aad baad u mahadsantahay kaasi waxau ahaa cabdiraxmaan yebrow madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo barnaamijka amuuraha ee maraykanka toddobaadkan igala qayb qaadanayey intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystalaan idiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdisandheere ayaa barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinayey laanta af soomaaliga idaacadda v o e washington ee aad ka dhegaysanaysaan